bismi illaahi raxmaan iraxiim ramadaanulkariim dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warkaabeynima rediyo jawhar qodobadaad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo bilaabay ka doodista cutubka sagaalaad ee dastuurka dadka deegaanka ee magaalada bardaale oo wajahaya xaalad bini'aadanimo turkiga oo sheegay inuu xoojinayo taageerada militari ee uu siiyey soomaaliya qoysas xoolodhaqatada ee ku nool deegaanka himilo ee hoostaga degmada gaalkacyo oo codsaday in gurmud loo fidiyo shirkii golaha mustaqbalka iyo dowladda federaalk oo mar kala baaqday qodobadaasi wax inoogu soo kordha ayaa war ku dhagaysan doontaan adooyba inoo qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegeystayaal waxa ayan qodobada warka habeenimee rediyo jawhar idinhayo kuwooda ugu door karoon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiio faahfaahsan mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa bilaabay ka doodista cutubka sagaalaad ee dastuurka dalka ibraahim guudle ayaa muqdisho kasoo diray mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta xarunta golaha shacabka ku yeeshay kalfadhiga toddobaad kulankiisa labaatanaad ee wadajirka ah waxaana shir guddoominayay guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo ay weheliyaan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare mudane cali shacbaan ibraahim guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane cabdulaahi cumar abshirow iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ajandaha kulanka wadajirka ee maanta waxa uu ahaa dib u eegista dastuurka marxaladiisa labaad iyo kadoodista soo jeedimaha wax kabeddelka dastuurka gaar ahaan cutubka sagaalaad qodobadiisa boqol iyo soddonaad ilaa boqol konton iyo afaraad guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo kulanka soo xiray waxa uu sheegay in dooda cutubka sagaalaad ee dastuurka ay sii socon doonto islamarkaana lasii ambaqaadi doono kulanka kan xiga
waa ku mahadsantihiin berrito haddii alle idmo insha allahu ajendaha waa ansaxsan yahay waxaan rabaa in wakhti hore dooda ballaabato si aan cutubkaan aan u dhammayno marka fadhigaana maanta waa in loo xidhan yahay dadka deegaanka ee magaalada bardaale ayaa wajahaya xaalad bini'aadanimo oo aada u halis ah siraaj sheekh isxaaq ayaa bardaale ka soo diray inkastoo abaar bahsan oo ay saamaysay guud ahaan dalka gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed ay jirto haddana xaaladda ka jirta degmada bardaale waa mid ka sii daran oo ka duwan meelaha kale bardaale maanta waxaa laga dareemayaa duruufo nololeed oo aada u liita kuwaas oo gaaray heerkii ugu darnaa jilaalka oo daba dheeraaday ayaa sababay biyo la-aan bahsan taas oo si toosa u saamaysay nolosha bulshada ceelashii way gureen barkadihii way qalaleen dadkii iyo duunyadiina waxay wajaheen rajo aan weli rumoobin xoolihii oo ahaa lafdhabarta nolol maalmeedka reer miyiga ayaa u dhammaanaya gaajo iyo haraad qoysas badan ayaa hindhahoodii ku arkaya hantidoodii hortooda ku baaba'aysa iyagoona haysan waxay ku badbaadiyaan dhanka kale xaruur haween iyo waayeel ayaa wajahaya cuntoyari biyoyari taasoo sii xumaanaysa xaaladda nololeed waa ka cabshakuur sheekh maxamed raahooye oo ah wakiilka wasaaradda xanaanada hoolaha dhirta iyo daaqa koonfur galbeed ee degmada bardaale oo faahfaahinaya xaaladaha xilligan soo wajahay xoolaha xoolagaasoon iska jar irinka gaal iyo loo iyo noolo kasta hoole ah oo haddana eedan liidada jiiraalka aawiyey jiiraalkii oo hatala erkor bartamaha leh hata marahay ama inta nin dhimaga badan bal erkor yaa xoolagan eedan liidadan iwa daaqi iyo kadaaqsi ma jiran duurka ku helaayo kuwaaysi ha duurka ku waaye ee markastoo ceelka kooyanoo biyo waraaban irinka gaala looda wal tabar doron oonahay biyo gaadan bal kahwaaya sawya ku keerahay oo jidita ku keerahay
hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka ayaa ka cabsi qabaa in xaaladan adag ay ka dilaacaan cudurro halis ah maadaama nadaafad xumo iyo nafaqo darro ay sii kordhayaan haddii aysan deg deg loo helin gurmud bani'aadinimo waxaa laga baqayaa in dhibaatadu ay isu beddesho masiibo bani'aadinimo oo baaxad weyn sida uu sharaxayo doctor cali isaaq oo ka mid ah bahda caafimaadka degmada bardaale saamaynta oo abaaro degmadan runtii saamayn eed hoogan leakawaalati iyo sanadeedii laha dhaafiba macnaha dalajo macnaha iska toosnayna abaara haafaysan haayaan haddana abaar rasme iyawaa iyo deegaankan ku jirta khaasatan degmadan mayaha ka barakacay dad oo eedan fara badan siyaabo shilgadisnaa hortiibahan qaxeena roogeen laakiin abaarta iyo haddana dhimaatirtay bulsho oo ciidan tabaalaysan yaa waxa ka qaxday mayna jaraha biyo la-aan baahsana jarta guud ahaan deegaanka warooga gureen ceeladii qaar oo xataa maylaraay walyar biyo ele oo meelo fofogaa nagadeen saas daraaddeed lankasta maysa reehid degmada iyawa ha doorbida inuu soo kooy bardaale maanta ma ahan meelay abaaru ku dhufatay waa qaylodhaan u baahan in la maqlo waa baaq ku wajahan qalbiyada dadka walaalaha ah hay-adaha samafalka iyo cid kasta oo awood u leh inay ka qayb qaadato gurmadka degdega ah nolosha ayaa halis ku jirta mustaqbalka carruurta ayaa baaba'aya rajaduna waa sii dabargo'aysa sida uu sharaxayo guddoomiyaha degmada bardaale mudane maxamed isaaq xasan caracse
xaaladda guud ee degmada bardaale degmooyinkan weli ku gudduguntaa horto dhibaatada oo degmada bardaala saameyti iyadoo mudda hore baldaala dhiyaasi dad amni darro nimankii khawaariijaa ku roori dad fataxaadooyi dhaweyn haatana sanadkan wali la qabnay deegaanada koonfur galbeed iyo degmooyinka ee abaar baaxsan ku jarta ugdadiiba dadku deegaankan ka noola degmada bardaala weli ka tiirsanaayan hoolo iyo beero ka tiirsanaan beero lamaasina dhahdhaabi roobtay lanka tarigale madhoyna marka waa la qiyaasi kormay xaaladda gobada bardaala wala ku jara si adii baata aragtay sawraanta iyo dadka macluusha iyo adahka wareegdii walilanaa degmadanka baaxad weyn ahta dhibaato ku jirta bardaalilat waa wakhtigii la istaagi lahaa la isku gurman lahaa lana badbaadin lahaa bulsho wajahaysa mid ka mid ah imtixaanada ugu adag ee soo mara bardaale oo beri ka mid ahaan jirtay magaalooyinka ugu barwaaqada badan dalka ayaa xilligan wajahaysa xaalado adag kuwaas oo salka ku haya abaaraha xilligan ka jira guud ahaan dalka kuwaas oo ay sababeen isbeddelka cimilada turkiga ayaa sheegay inuu xoojinayo taageeradii militari uu siiyey soomaaliya abdinaasir maxamed ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya dowladda turkiga ayaa sheegtay inay sii wey doonto islamarkaana ballaarin doonto barnaamijyada tababarka militari la talinta iyo taageerada amniga ee loogu fidiyo soomaaliya taas oo qeyb ka ah dadaalada lagu xoojinayo xasiloonida iyo ammaanka caalamiga ah waxaa sidaas sheegay afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka turkiga isagoo ka hadlayay shir jireed oo markaa uu qabtay oo ka dhacay magaalada ankara waxa uu caddeeyey in taageerada turkiga ee diiradda saareyso xoojinta amniga iyo xasiloonida soomaaliya sida uu sheegay wuxuu tilmaamay in turkiga ka caawinayo soomaaliya ilaalinta howlaha saamiynta shidaalka islamarkaana ay taageero siinayaan howlgallada la dagaalanka argixisada ay ay fuliyeen ciidamada soomaaliya sidoo kale wafdiga ka socda taliska ciidamada badda ee turkiga ayaa dhowaan booqasho kusoo gaaray magaalada muqdisho si ay u eegaan howlaha socda iyo heerka iskaashiga militari ee labada dal taas oo muujinaysa sida labada wadan ay u xoojinayaan xiriirka dhinaca difaaca iyo ammaanka qoysaska xoola dhaqatada ee ku nool deegaanka himilo ee hoostaga degmada gaalkacyo ayaa codsaday in gurmud loo fidiyo abdirashaaq maxamed ayaa gaalkacyo kasoo diray halkani waa deegaanka himo oo hoostaga degmada gaalkacyo waa mid ka mid a deegaanada bulshada ku noole ay ku tiirsanaayeen dhaqashada xoolaha balse abaaro ba-an oo ku habsaday bulshada deegaanka ayaa sababay in dad badan ay ku xoolo bilaan abaarahaasi islamarkaana qaarkood ay isaga hayaamaan halkii ay ku noolaayeen kadib marka ay caytoobeen islamarkaana farahooda ay ka madheen xoolihii ay dhaqan jireen taasoo ay galaafatay abaarta daran ee ka jirta gobolkan muduga qaar ka mid a waxgaradka iyo bulshada deegaanka oo la hadlay warbaahinta waxa ay ka waramayaan saameynta abaartaasi ay ku yeelatay
abaartan wadanka taallaa waa laba jirsatay deegaanka hilmo baan ka hadlahayaa deegaan badan weeye wax walba oo baahiya oo maanta soomaaliya haysta baa ka jira waxaa u dheer iyo waddo la-aan waa qabaa dadka dhiigjoojiska u baahan dhakhtarka u baahan gaalkacyaa loola ordaa toddobaatan kilomitr buu noo jiraa wareega wadada xaggeeda toos markii la yidhaahdana afartan buu noo jiraa wadda ma leh waa noogu dhib badan yahay taas waa noo dheeri tan kale duunyadu waa baktida dadkuna duunyadu ku tiirsan yahay geedaha waxaa u adag higle iyo garas ayaguna waa dhigeen calaanti waxaan codsi u nahay ilaah baan gargaarka bixiya laakiin gargaarka bini aadamka iyo dowladda iyo wixii deeq ilaah noogu soo dhiibo codsi baan u nahay in ay dadka iyo dunyada badbaadiyaan ilaahay baa badbaada leh aad iyo aad baa waxaa noogu kululaatay waktiga abaarta aad iyo aad xooluhu waa baktiyaan xooluhu waa baktiyaan dadku xoolo dhaqato weeye wax magaale ku saan luhu annaga naguma jiraan xoolo dhaqataan hayn xoolo ku nool baan hayn xoolihiina abaar baa u timid caddaysay qurucii iyo higligii iyo geedihii maqlalaha ahaa bilcilkii waa caddaadeen marka ay madow yihiin waan weheshin jirnay xoolahana waxbay u ahaayeen hadda maantay way caddaadeen xoolahana wax uguma yaaliin annagana xoolihii wax nooguma yaaliin waxaa intaas noo sii weheliya sida hadda looga hadlayo hadda ka horba wadadu waddo goolad ku jidha weeye meel looga gudbo markii lasoo aado oo lasii maro ma aan joogno geeri go-an baan ku jirnaa geeri go-an baan ku jirnaa waxaan codsanaynaa ama dadka ha noqoto ama dunyada ha noqoto wixii macnaha gargaar ah oo saanfal ah oo naloo qaban karo in naloo qabto oo nala kugu dheereeyo ama biyo ha noqoto ama cunto ha noqoto ama xallaano kale ha noqoto waxyaalaha noocaasa baan codsanaynaa in haddii la fadhiyo nala kugu istaago oo aan ka hadlaynaa dhibaatadaasana haysa waana la ogyahay dal badan iyo dad badanba inay qabaanna waa la ogyahay marka waxaa annaga siyaado noo ah meesha aan ku jirno oo aan wax maraa jirin oon waddadu aysana dhaafin o aysanaga gudbin ee gargo-an aan ku jirno haddii lahayd baa nahay soo qaas noo ah ha deegaankuna waa ballaaran yahay caro badan baa magaalada hilmo hoos timaada waddan badan baa hoos yimaada meeshan waxa weeye beerida biyaha oo la qaado waxaa lagu geeyaa laba boqol oo dollar dhanka weeraale markii loo dhigo laba boqol oo dollar dhanka galqasax markii loo dhigo laba boqol oo dollar dhanka haddii lakuu ron yahay markii loo dhigo buurka jira qaalo boqol iyo konton meelaha biyaha a dadka way dhibeen biyahaasi way adag tahay xaaladooda laas badacadde xamarday galdawa caale haddii alla kuu ron yahay laanqaydar ballacadde haddii alla kuu ron hiblowanan haddii alla kuu ron yahay meel la yidhahdo dhardhaarta caana bare adugu meelaha biyaha lagu shubto oo dadkaas oo deegaanka hilma hoos taga meelahaas weeye biyahaas dadka waa xaaladooda waa culus tahay waa tuulay daabiyada wadooyinka centraalka oo wadooyinku ay maraan ma ahan hay-adaha sanfalku ma ay maraan meel geri go-an geeska africa oo kale weeye abaar ballaaran baa ka jirta abaar abaar dhaxsay baa ka jirta ilaahay baa la su-aashaa deeqda laakiin hay-adaha soonfalka iyo dadka maaragtayay dawladda dhexe dawladda galmudug waxaan codsi ugu nahay abaartaas ba-an oo ka jidha biyo la-aan cunto xoolo la-aan xoolaha cuntadooda dadka maaragtay caafimaadka ambalaska hay-adaha soonfalku meel ay yimaadaan meeshaani ma ahan waxaan ugu sii daro oonka deegaan ballaaran weeye deegaankaani
shirkii golaha mustaqbalka iyo dowladda federaalka ayaa mar kala baaqday daahir abshir xasan ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya waxaa mar labaad dibidhac ku yimid shirkii filaya maantay inuu ka furmo villa soomaaliya kaasoo dhex mari lahaa madaxda ku sarreysay dowladda federaalk soomaaliya ee sidoo kale golaha mustaqbalka soomaaliyeed dibidhaca shirkan ayaa lagu sabeebeeyey iyadoo golaha mustaqbalka soomaaliya ay leeyihiin shirar gaargaar ah kaasoo ay kaga arrinsanayaan waxa ay ka yeeli lahaayeen sidoo kale qodobada ay la hortegi lahaayeen dowladda federaalk soomaaliya ilaa haatana ma jirto qodobo rasmi ah oo golaha mustaqbalka soomaaliyeed ay isku afgarteen inay la tagaan villa soomaaliya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay kulamo gaargaar ah magaalada muqdisho ku yeelanayeen golaha mustaqbalka soomaaliya iyo dhammaanba xibnaha mucaaradka ee sida weyn kaga soo horjeeda dowladda federaalk soomaaliya mucaaradka ayaa ku adkaysanaya in la qabto doorashooyinka madaxda maamul goboleedyada kuwaasoo ay sheegeen in muddaxileedkoodu uu yahay waqti dhaaf loona baahan yahay inay doorasho galaan dowladda federaalk soomaaliya ayaana ku adkaysanaysa in doorashooyinka madaxda maamul goboleedyada uu yahay mid u taalla madaxdasi maamul goboleedyada islamarkaana ay doonaysa dowladda federaalk soomaaliya in doorashooyinka golaha deegaanka laga soo hormariyo waxayna dowladda qorsheynaysaa in muddo laba bilood gudahooda ay doorashooyinka golaha deegaanka kaga qabato maamulada galmudug hirshabeelle iyo sidoo kale koonfur galbeed xubnaha mucaaradka ayaa sidoo kale ayaguna si weyn kaga soo horjeeda wax kabeddelka dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kaasoo labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay si weyn ugu foogan yihiin wax kabeddelkiisa waxaana golaha mustaqbalka soomaaliyeed iyo dhammaanba xubnaha mucaaradku ay sheegayaan in loo baahan yahay in dib lagu laabto dastuurkii labada kun iyo labaiyo tobankii kaasoo ay sheegayaan inuu yahay kii lagu heshiiyey halka midka hadda ay dowladda federaalk soomaaliya ay doonayso in wax ka bedesho labada aqal baarlamaanka soomaaliya ee horyaalana uu yahay mid ay dowladda soomaaliya keligeed soo qoratay na aysan ahayn inay marna aqbalaan si kastaba haatee weli waxaa taagan ismarwaaga siyaasadeed ee ka dhex jira dhammaanba xibnaha mucaaradka oo ay ku jiraan madaxda maamulada puntland iyo jubbaland iyo dowladda federaalk soomaaliya kaasoo ay isku hayaan arrimo waaweyn ay ka mid yihiin arrimaha wax kabedelka dastuurka arrimaha doorashooyinka iyo weliba qodobo kale oo masiiriya warkii habeenimo aad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jawar wanaga inta